muddooyinkii ka dambeeyey gobolka mudug iyo weliba ku dareeray dagaala beeleeda sababay khasaare niskajara dhimasho iyo dhaawac dad badan imanateedii ku bogtaaleen taasoo salka ka hayta arrimo dhuldaaqsimeed oo iska haysadana beelo ku mid ee handhigaayana meelaseeya si arrintaasi waa lahu qabada islamarkaana lah afjara iyo weliba odayaalka dhaqanka lamada beelood wadaana dadaala lakuruujowa dagaaladaasi waana lagahelisyowa han colaadan dhexayta dhalinyarada magaalada bandiiraley iyo weliba dhinihii kiisha iyo ku shaqeeyahayna sidii lanruuji lahay colaad beeleedyada ku jarta galbeedka gobolka muduga waxaana ku mid dhalinyarada oo la hadleen warbaahinta iyo weliba yodhawaayna dadaalada ay wadaan odayaalka lamada beelooda walina iyo tilmaamina ina dagaalada qabaa'ilka iyo in handhibkanka badan yo ku deyrowa walina iyo kabaaqayna inta la ruujiya dagaalada waana la qaada nabadda iyo horumarka bulshada sidii lanku shaqeeyi lahaayee
sidoo kale kulankan wuxuu daaran yahay taageerid aan ku taageerayno nabadda gobolka mudug colaadaha gobolka mudug ka jiro in maaragtay ilaahay nabad noogu bedelo nabadda hadda gaalkacya taallo ay isugu yimaadeen odayaasha beelaha hawiye iyo odayaasha beelaha daaroodba oo sacad iyo annaga leelkase ah waxaan leenahay nabaddaasi ilaahay ha ka dhiga mid waarto ilaahay colaadda ha naga demiyo waxaan taageeraynaa kulankaas quruxda badan ee gobolka mudug ee u fadhiyaan odayaashu in maaragtay ay kasoo miro dhalo oo runtii ay kasoo baxaan maaragtay nabad waarto sidoo kaleeto kulankeenan galabta wuxuu daaran yahay inaan xoojino nabadda galbeedka gobolka mudug oo runtii ay ku howlan yihiin odayaasha dhaqanka labada beelood ee sacad iyo leelkase waxaan rajeynaynaa kulankaas inuu noqdo kulan miladhala oo runtii soo afjara colaadaas dabada dheeraatay ee ka jirta galbeedka gobolka mudug waxaan rabaa marka inaan dhammaan bulshada iyo waxgaradka iyo odayaashaba in aan xoojino kulamo isxigay ee ka socda gobolkan mudug kaas oo looga wada xaajoonayay nabadda gobolka khaasatan meel annaga aad noogu dhow deegaankeenna aada ugu dhow kulamo ka socday in looga wada xaajoodo waxaan leeyahay wiil dagaal wiil kuma dhashay wiilaa ku dhinta waxaan leeyahay insha allahu waxgaradkeenna iyo odayaasheenna in yacni ay ku baaqaan nabad waarta oo gobolkaanna ay ka taliyaan insha allahu mustaqbalkiisa intaa kadib waxaan rabaa inaan ugu baaqa dhallinyarada meel kastoo ay joogaan inay ka shaqeeyaan nabadda sababtoo nabadda wax ka wanaagsan ma jiraan markii nabad la haysto baa waxbarasho fiican iyo caafimaad fiican iyo horumar iyo magaalo horumaran oo dhisan iyo meel kasta oo nabad lagu caweeyo oo lagu socdo markaasaa la heli karaa marka dhallinyaradana inay arrintaa u istaagaan bandiiradii waxay tiirdhexaad u ahayd shirarkii nabadeynta gobolka mudug labadii kun iyo labaatankii halkan waxay ku martigelisay dad dhowr boqol oo qof ka kooban oo beelo kala duwan weliba beelaha ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug
gobolka mudug waliba wuxuu ku mid ayaa gobolada ka badan oo iyo ku dhaceena dagaalo beeleedada sababo la xiriira in maamulka gobolkaasi iyo hoos kooyaan maamulada puntland iyo galmudugga